Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland ayaa afartan haween ah siisay tababar ku saabsan nafaqada kalluunka iyo muhiimadda uu leeyahay. Ilmaha nafaqo-darrada haysta, si gaar ah haweenka, ayaa waxaa la baray sida kalluunka looga sameeyo cunnooyinka kala duwan sida baastada, rootiga, doolshada, keega, iyo weliba habka markaasi ugu casrisan ee loo markaasi kaydsan karo kalluunka si uu waqti dheer markaasi u gaaro. Tababarkan intii uu socday ayaa haweenka waxyaabaha markaasi la baray waxaa ka mid ahaa sida kalluunka loo nafaqeeyo inta aan markaasi la jarjarin, iyadoona haweenka tababarka qaadanayay ay si markaasi isku mid ah tababarka uga faa'iidaysteen sida ay sheegeen. Qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay tababarka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka faa'iideen.
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa umul khayr cabdi cali Een, waxaan maanta aan u mahad celinayaa wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluugga iyo hay-adda w f b Een, waxaa maanta noo qabsoomay aan qabsanayn tababar kaasoo ku saabsan nutrition nafaqada kalluunka nafaqada kalluunka waxaan ka baranaynay siyaabo kala duwan annagoo u sameynaynay basta fish sausage sausageka hadaa macneeyo oo loo sameeyo malaayga waqtiga badxiranka keed loo sameeyo keed ahaan loo sameysto oo inta la hagaajiyo la habeeyo fridge la geliyo oo haddii oo uu helo maxaa la dhihi qabow ku filan uu waqti gaari karo sideed bilood ilaa lix bilood iyo wixii ka badan uu gaari karo waxaan kaloo sameynaynay fish sambus waxaan sameynaynay fish kabaab waxaan sameynaynay fish basta anything wax kalluun ku saabsan een, fish cake fish biscuit fish roti een, annagoo ka kooban afartan gabdhood aad iyo aad aa ugu mahad celinaya sida quruxda badan ay nooga soo agaasimeen wasaaradda iyo maxaa la dhihi w f b waa mahadsantihiin
Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland ayaa waxaa ka go'an horumarinta kalluumeysiga iyadoona mashruucan ay gacan ka geysanaysay Hay'adda Cunnada Adduunka ee WFP.